guursigii inta lafteeda kusalaamaa inaan kadib guursigii waa annaga beel ahaan anuun ahayn ganaaskiisii wuu adkaaday nimankii maamulka ahaa oo bil mudug ahaa madaxweynehii madaxweyne ku-xigeenka ahaa baana looga kaag waayey ayagoo shuruucdii ugu hogaansami waayey ugaaska iyo odayaalkii dhaqanka oo kursigaa beeshu iskalaha way u saxiixeen oo xayaanaadkii dhammaan beeshu isaga ay saxiixeen markii ay dhowrkeed soo celiyeenna ilaa saddex afar jeer markii ay soo celiyeenna dacwadanadii waa gudubsanay waa furanay sidii sharciga ahayd guddiga khilaafaadkaan u gudubsanay guddiga khilaafaadkuna waa noo soo xukumeen xukunkaas laftigiisiina waa hor istaageen oo inay fuliyaan way dideen ayagoo awood maroorsi ay shaqadooda tahay oo waxay ixtiraamhayaan aan la arag oo cadaalad waxay ka samaynhayaan aan la arag oo wax walba dantooda iyo ingiriiska ay leeyihiin ayagoo ka hormarinhaya ayay kursigaas hor istaageen ilaa iyo haddana waa naga xaniban yahay sharciyadiisiina waa la dhamaystiray sidaa w waaw kursigaas sidaa hadda ku hobsuus halkaasi maraysa waayahay sharciyeyntan aad ii sheegtay kasikow kursiga afar beel ayuu u dhexeeyaa oo hal waax wada ah idinku maxaad aaminsantihiin kursigan inaad idinku xaq u leedihiin ma sidaasaad aaminsantihiin
annagu waxaanu aaminsannahay kursigaan inaanu annagu xaq u leenahay beel ahaan wax waax la yidhaahdaana uusan shuqul ku lahayn wax daaraan la yidhaahdana uusan shuqul ku lahayn kursiga waxaa weeye waxaa lagu qaybsadaa hab qabiil waa kuraastii labada boqol iyo toddobaatanka iyo shanta soomaaliyeed ee afar dhibi shan loo loo qaybsaday meeshii soomaaliya wax ku qaybsatay qolada qabi afar wax qayb walba ay keedii qaadatay baanu kaan baan ku qaadanay meeshaasaan ku qaadanay wax daaraan nagu soo raaxay ma ahan waxaan ku qaadanay forbinka fice iyo abtiris iyo isir iyo aan meeshii aan beesha sida oo aan ka dhalanay siday wax u qaybsadeen daarood markaan ka soo laxanay sida ahaan kusoo qaybsanay haddii ilaah wadnahayo firo meesha aan kaga laxanay baanu kusoo nagaanaw kula harnay qaaraanna naguma soo gelinin qayban nagu leeyihiinna lama arko dadka la sheegahayaana kiraas bay heleen oo meeshaa ka qaateen qaarkood qaarna kiraastoodii ayagaa beerberayey qaarna dadka qadan bay ku darmadeen oo dadka kiraasta ma gaarin inta qadayn bay la qatan yihiin marka waxa weeye midna ma jiro wax cadayna oo ma jirto inaan qaaraan ahaan iskugu raacnay oo kursigaas nooga dhexeeyo ma jirto waayahay waayahay suldaane waxaad leedahay innaga ayaa xaqula kursigan oo cidna lama lahan inkastoo beelaha waqooyiga galgaduud qaabkay wax ku qaybsadaan la wada og yahay haddana wax ahaan afar beel ayuu kursigan ka dhexeeyay waxaa la leeyahay horey ayaa laidinkugu xugmiyey kursigan lahaanshihiisa dhowr jir ayaad xilkan kursigaad ku fadhiisateen hadda beelihii idinla lahaa way soo rogaal celiyeen inay wax idinla qaybsan ayay diyaar u yihiin idinku marka sideed u leedihiin innaga ayaa leh oo xaq u leh kursigan cid nala lehna ma jirta beelihii kale xaggee iyagu u dirteen beelahaas waa kuu sheegay mudane waa kuu sheegay beelahaas qaar kuraas bay qaateen qaarna kuraas ma ahayn degmo lagu qaybsaday ma ahayn oo qaab qabiil baa lagu qaybsaday oo dhammaan inta beeshaasiga ay degto afar iyo tobanka siday lahayd afar iyo tobankii kusina afar iyo toban qabiil baa la kala siiyey qabiilo badanna waa qabeen dadka aad sheegaysid qayb ka mid ahuna way qaadatay kursiga qaar kuraas bay qaadatay marka kursiga haddii ilaa wadnahayo ninkii kursi qaatay kursigiisii haysta iyo ninkii iska beerberiyey iyo ninkii qaday mid walba maalin baa lagu kala tegay kursigaan annaga xadhile cid nala lihina ma jirto qaaraan ahaanna nin noogala dhexeeya iyo nin nigala yihin nina ma jiro wax qaaraan la yidhahdo noogu soo galayo ma jiro waayahay haddii aan hadalkaaga ku raacay suldaane ee beelaha waqooyiga galgaduud kuraas badan ayay lahaayeen maxaa keenay marka kursigiinan oo aad adigu leedahay annaga ayaa leh in beelahan kale ay idinkula sheegtaan oo beelahaas kale ay ula sheegan waayeen idinku maxay si gaara idiin beegsanayaan haddiiba aysan waxba kaleen kursigan
waxaa weeye arrin baa la dhihi karaa ama cabiifadeed ama siyaasadeed ama qabyaaladeed baa la dhihi karaa inay nagu qabsadaan dad annaga xadiifadiiyo noo saba haddii lahaydnahayo cudur gaar ahaaneed iyo dad siyaasadeed oo maamulka degmadu ka mid yahay oo siyaasadda isla soo horseednay iyo dad xadiifadeed oo maaragtay aan diidahay in nahayo dadwaaladeed oo maaragtay hadda maaragtay ayaga dhalkooda inta garabkooda u bixinahaya oo ayaga garabkooda u bixinaya baas inay soo riixaan oo sidaa qabsada ay yidhaahdaan ayaa keenay marka waxa weeye af saddex iyo tobankii kursiga kale marka la qaysaray deel walba keediibay haysataa marka waxa weeye anaga waxay siisa meesha kiraastaa lagu qaysaday meel ka dambaysa lasugu qaysaday oo laysugu yidin ma jirto sidaa weeye waayahay suldaan dabcan kursigan iyo kuraas kaleo dhowr ayay u xaniban yihiin doorashooyinka cadaada ka soconaya haddiiba weli muranka uu taagan yahay beelo kale ay kursigii idinku haystaan idinkuma la timaadeen caddeemo rasmi ah oo guddiga doorashada aad ku qancin kartaan beelahan kalena la idinkaga reebi karo haa waa la yimid anagi guddoomiyaha guddiga doorashada oo taga raahol sabaraan hordhigay waan hordhignay guddiga doorashada dalban iyo guddiga federaalka oo xilka idinka kaga jira oo kala shaqaynta lah labadaba waa siinay sharciyad baan hordhignay haddii ilaah inahayo meel meel lagu gudbo aan la arag wax jawaabana lagama cayarsiinin waxaana lagu amray guddiga maamulka iyo galmudug inay fuliyaan sharcigaas kursigaas dadka loo xukumo inay fasaxaan oo haddii la nahayo dadkaas wadadiisii iyo xildhibaankoodii ay la yimaadaan oo doorashada ay ka qayb gala taasna nimanka maamulka galmudug madaxda ka ah baa diimada ku hor istaagay
waayahay suldaan ma jiraan odayaal labada dhinac ka soo jeeda oo labada beel ka soo kala jeeda oo isu yimid oo galmudug la kulmay oo arrintan kursiga laga wada hadlaya oo si loo kala xugmiyo waa gartay horta odayaal lama dhici karo dad waxay ahaayeen beesha ka tirsan bay ahaayeen waxayna ahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan qaar iska dooxa qaar dad maaragtay magaalada ka jooga jooga bay iska ahaayeen qaar odayaal waa ahaayeen dad maarkaa suuqa laga soo wareegshay iyo qaar ciidamo yihiin ciidamada militariga la yidhaahdo u badan ayaa ku jiray oo u badnaayeen oo saraakiin iyo saraakiin xigeen bale dad sidaasay ahaayeen waxba way ka weydiiyeen wayna ku qaybsadeen fikarkaas oo diilaayina yaqaano waxay yidhahdeen kursigaas sharciyad lagu gudbaya faraha kala baxa oo loo keenay in igaaska ay gurimaayo seermadiisa lagu duugo iyo xayaalka baa loogu taladasanaa arrintaasuna arrin dhaxaysi maayan ahayn taasi waa dodab laakiin kutalabarku waxay ahaayeen meeshay kaga gudbinayeen bariiskay kaga gudbinayeen inay ka dhigtaan taana waxaa weeye guddi horey baa loo magacaabay soomaaliya dhan baa igu tala gashay guddiga doorashooyinka la yidhahdaa guddiga khilaafaadka maxkamadda ugu dambaysay ahayd baa la yidhahdaa hoosaas baa anagu waa marnay haddii ilaah inahayo ugu dambaynta hadda midda keligeeda oo qaban kartaa waxaa weeye meeshaa soo geli kartaa haddii ayan filinayn inay iska dallacaan oo guddiyaalkii adinamaayo u xilsaafay arrintooda ay u daayeen taas biida meesha adiilainayo maaragtay adiilanayo aan codayn ahayn oo adiilan inayo aan shaqiyadaan ahayn oo iyadana ayan u haysanin ordo iyo dad ayan midna u haysan oo wadanaa saabaxaysaa ayan bataasan ba jirin kumeeraysanayaan iyagu laakiin midda keliya oo ay samayn karaan inay doorashada laga ree
halow halow ha waa kumaqlaya haye marka bal xalku siduu noqonayaa haddii isjijiidkii weli uu taagan yahay murankiina uu soo lalaabanayo bal xalku siduu noqonayaa kursiga si doorashadiisu ay u
xalka dhacdo horta waxaa weeye kursiga annagaa iskale waana inuu naga inuu naga daaha waa dhici kartaa laakiin annagaa iskale annagaana qaadanayna horta waxaa weeye sharciyadiisa baanu leenahay meesha iskale ha ku calaamadsan yahay oo ku qoran yahay xawaankiis ku qoran yahay baanu nahay meesha hore usoo haysay baanu nahay haddii ilaahay id nahayo hadda ka horna ina kursigaan ala ku qabsada maayan dhicinin bay jeerin baanu sidaas baanu qaadanaynin maayan dhicinin arrintaana galmudug baa keentay laakiin xalka keligiisa midda keligiisa ay noqon kartaa oo xalka noqon karaa waxaa weeye inay caruurnimadaoda dhamaystirtaan ay iska gudbiyaan oo doorashada naga reebaan oo haddii ilaah id nahayo ay dallacaan oo keligaas laalaado midda keliya saansaa u tira middaas weeye oo annaga maarta ay lagu dhigaatona lagaa hogaamiya mid kale soo tirada waddaha oo kale ma jirto galmudug maxay idinka idinka damacsan tahay haddii aad sheegtay in arrintan iyadu ay ka dambayso maxaa dana ugu jira in kursigiina muran ay geliso wax dana oo annagu hadda igu jirtaa oo aan dhib ahayn ma garan karna annagu waxaan dadka jaralka ka degan dadkii maamulka galmudug ka tirsan oo wax ka dhisay baanu ahayn waxa weeye iyaga siyaasadooda iyagaa maaragtay baa keentay inay taaso isticmaalaan oo shaksiyaal ay dal ka yihiin ayay wataan haddii ilaahay udinahayo anaguna sidii maaragta aan kasoo rabo cadaaladaan dadka inay u tartamo baan diyaar unahay ayaguna shaksiyaal ay wataan bay waxay rabaan inay halkaas kasoo saaraan marka sidaas daraaddeed annaga dal kaleeto nagala baxaysa oo maaragtay ma jirto waxaa weeye shaksiyad daltooday ka eegayaan annagana waxaa weeye taasuna hadday taa samaysaan ay sameeyaan midda ayaga keliya oo midda deegaanka iyo ayagaba keeni kartay weeye haddii ay annaga xaduudinaba ay ku xadgudbaan waa mahadsantahay suldaan